sabuuraddii labaatan iyo siddeedaad rabbiyow adigaan kuu qayshan doonaa dhagaxayga weynow ha iska kaydhayga tirin waaba intaas oo haddaad iga aamusto aan noqdaa sida kuwa yamayska hoos ugu dhaadhaca maqal codka baryootankayga markaan kuu qayshado oo aan gacmahayga u soo taago xagga meeshaada quduuska ah ha ila jiidin kuwa sharka leh iyo xumaanfalayaasha oo deriskooda nabadda kula hadla laakiinse balaayadu qalbigooda ku jirto iyaga u abaal mari sida shuqulkoodu yahay iyo sida ay xumaanta faliimahoodu tahay iyaga u abaal mari sida shuqulka gacmahoodu yahay oo waxa ay galabsadaan sii iyaga wuu dumin doonaa mana uu dhisi doono mar dambe maxaa yeelay kama ay fekerin rabbiga shuqulladiisii iyo hawshii gacmihiisa toona mahad waxaa leh rabbiga maxaa yeelay codkii baryootankaygu maqlay rabbigu waa xooggayga iyo gaashaankayga qalbigaygu isaguu isku halleeyey oo waa lay caawiyey sidaas daraaddeed qalbigaygu aad iyo aad buu u reyreeyey oo gabaygaygan isaga ku ammaani doonaa rabbigu wuxuu dadkiisa u yahay xoog oo kiisa subkanna wuxuu u yahay qalcad lagu badbaado dadkaaga badbaadi oo dhaxalkaagana barakee oo weliba quudi oo weligaaba kor u hay